wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay shir looga hadlayay arrimaha bini-aadinimada ee jubbaland shirka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay hay-adaha ka shaqeeya arrimaha samafalka ee ka howlgala magaalada kismaayo ee caasimada kumeel gaarka ah jubbaland iyo xubno kamid ah maamulka jubbaland iyo mas-uuliyiin kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka jubbaland maxamed cismaan jaamac ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha looga hadlay shirka iyo sidii loo caawin lahaa dadka u baahan gargaarka bini-aadinimada ee ku dhaqan jubbaland
shirku wuxuu ahaa marka hore in hay-ad walba waxay qabanayso iyo siday u qabanayso ay maaragtay laga dhagaysto wixii maaragtay dhibaato ka jirana laga saxo wixii aan dhib ka jirin oo wanaag kusii jirana hore loogu sii wado sidaas daraaddeed waxaan hadda kusoo koobnay in ay ay horjoogayaasha sida wooshka waxbarashada caafimaadka in ay kalastarkoodu ay ka bixiyaan sharaxaad guud maadaama ay kulansan yihiin oo ay og yihiin mashaariicda ka socota jubbaland in ay maaragtay ogaado dowladduna dhammaanteed ay ay arintaa ayada ay meeshii ka qaldani meeshii ka saxan ay ogaato dib a laiskugu waxeeyo shirka marka waan casriyeynay oo waxaan ka dhignay shir kii wax qabtayna lagu ogaanayo kaan wax qabanayninna meesha ayada laga arkayo sidaas daraaddeed anoon waqtiga luminaynin dhammaan kasoo qaybgalayaasha hay-adaha dawliga iyo kuwaan dawliga ahaynba dhammaan waa idin salaamaya waynu noo furan yahay shirkeenna waxaana feedbacga ka soo bixi doona insha allahu tacaala un baan ku wada camal fali doonaa waxaan u wada shaqaynaynaa bulshada soomaaliyeed ee reer jubbaland dhammaanteen annagoo iswada duuban kan qaldanna inaan iska saxno kan hagaagsanna hore aan ugu sii qabanno waxaan kaloo ku daraynaa dhulka hadda jubbaland waxay usii socotaa in deegaamo cusub ay qabato waxaana loo baahan yahay adeegyada guud ee dowladda ay bixiso kaas oo ay ay kaabinayso hay-adaha dawliga iyo kuwaan dawliga ahayn